laa yafqahu ma fahmayo man qaraa ciddii akriday alqur'aana qur'aanka fii aqalo wax ka yar min alaati sana saddex beri wax ka yar ciddii qur-aan ku akriday mayso muysan fahmin buu nabigu sal alay slam wadaad waxaan xusuusna ay ku dhamayn jiray lix sac lix sac buu qur-aan ku dhamayn jiray bal mayuu baska kafulaya xamar buu socdaa yani basku lix sac todoba sac buu kala socon jiray intuu baska sii saaran yahay bu intuu ka bilaabo yani faatixada intuu ka bilaabo birabinaas ku geena marka kaasoo kale waxaa la dhihi qur-aan waxa maada fahmi ficlan waxba muusa fahmi wuxuud waa iska dulmagiyey laakin waxa muusa fahmi saas maa yani markuu akrinayo inuu biyo cadda hayo mooy wax kale moodi maysa bobka suu u didinayo macna marka haba yaraatee wax uu ka fahmay ma jiro laakin wuu wada maray wuu wada maray lakin waxba kama fahmi marka qur-aanka deganaanshaa la rabaa in lagu akriyo deganaanshahaasa marka fiqiga iyo fahamka keenaysa uma kadib fii qawlihi lahu waxay ku xidhan tahay callala dalika uma kadib buu callala wuxuu ku cileeyey haddana nabigu sal alay slam fii qawlihi odhaahdiisu ku cileeyey lahu cabdullaahi uu ku yidhi faina likulli caabidin shiratan laba arrimood buu ku cileeyey nabigu sal alay wasalam diidada uu u diiday cabdullaahi qur-aanka saddex beri ka yar inuu dhameeyo midda koowaad wuxuu yihi ninkii qur-aanka saddex beri ka yar ku dhameeya muusan fahmin waxba muusan ka faaidimay mana faida saas kalama tegin cilada labaadna waa cilada labaadee uu nabigu ugu diiday waxay ahayd faina likulli caabidin buu nabig sal lay slam mid cibaadaysto oo dhan waxaa u sugnaatay shiratan baa u sugnaatay iso ashira hiya annashaau walquwa waay annashaau walhimmatu walquwa yani waa xiisaha w mid kastoo cibaadaysanaya markuu cibaadada gelayo si xiiso iyo firfircooni leh ayuu ku bilaabaya oo ku gelaya walikulli shiratin xiiso walbana fatratun dhammaanshuu leeyahy xiiso walbana wuxuu leeyahay dhammaanshuu leeyahay ayib faima ila sunnatin faima an yantahiya an tantahiya shiratuhu ila sunnatin xamaaskiisii iyo ciisihiisii inuu ku dhammaado ilaa sunnatin sunnada nabiga sal alay slam wa ima ilaa bidcatin iyo bidca inuu ku dhammaado labadaa mid waa macnaheed waxa weye markaad yani xamaaskaaga iyo xiisada xiisahaagu marka hore markaad ku bilowdo boqol kiiba boqol kolley kolley hoos buu usoo dhici kuma wadi kartid meeshaa kuma wadi kartid hoos inuu sabaha kuma sugnaan karo kolley hoos baad usoo dhici hoos udhaca markaad hoos soo dhacdo haddaada sunnadii ka hoos dhicinoo hoosu dhacaaga uu sunnadii ku ekaado meeshii la rabay haddaadan hoos uga dhicin waa fiicanta laakiin hadduu hoos kula aado oo ilaa bidca uu kula galo ilaa bidca hadduu kula galo hadda markaasi waxa weeyaan waad halaagsantay man waad halaagsantay ama ma ahee xiisihii aada xiisaysnayd haddii aadan sunnada dhaafin oo qadarkii sunnada iyo qiyaasteedii aadan gudbin waa fiican tahay xiisahaguma xuma haddiise laakiin xiisuhu kula dardaro oo intuu kula dhaafo sohodintii sharcigu sohodimeeyey iyo wixii sunnadaa intaad dardarto bidca aada u gudub hadda marka waad halaagsantay saas man faima ilaa sunnatin inuu sunno ku dhammaado wa ima ilaa bidcati faman kaanad ciday ahaatay fatratuhu yani xiisa gu-is alfatra waxa weyaan waa xiisuhu gu-itaankiisa iyo dhammaantihiisa iyo qaboobidiisa wy mana ilaa sunnatin sunno ay ahaato faqad ihtadaa kaasi waa hanuuna waman kaanad ciday ahaato fatratuhu xiisa gu-is iyo xiisihiisa dhammaanshihiisu ilaa gayri dalika sunno waxaan ahayn ay kula dhammaato faqad halaka waa halaagsan yuu nabigu sal lay sl marka marka horeba si tartiib oo sunnada ah intaad ku bilowdo saas inaad ku wadi karta isku day laakiin marka hore hadday kula derderto dadaal bay kuula soo dhiciyo markaasay dib kuula guran say kuu wadato waxaa laga yaabaa inay bidca kugu sugo isaad arkaysaa mid isgiidsinhayo oo yacni inuu wax walba oo diinta ka mid ah ayna ka fakarin isku dayahayo oo yani xag gaadhay maalinta dambe waxaad arkaysaa isagoo maarata kamanaad kamanaad suurkiisa iska galay ma marka alqasda alqasda tuflixu dhexdhexaysiga wax aada wadi karto oo daa'imi karto oo daacada ilaahay ah taa marka horeba ku bilow taana inaad hoos uga dhicin isku day inaad hoos uga dhicin isku day taasaa layna baraya laakiin xiisaha iyo xamaasku marka hore intuu ku qaado meel kula tago haddana dib intuu kula soo noqdo oo haddana si meeshii la rabay kula dhaafo hoos kula dhaafo middaa way midda nabigu uu diidanya sal alay slam saas macna ayib waficlan saxaabigaa uu nabigu kala talinayay sal alay wasalam wuxuu nabigu ku yidhi waxaa laga yaabaa hadda nin dhallinyaraad tahay xoog badan oo waad xamaasaysan tahay laakiin waxaa laga yaabaa inaad da-owdo oo arrintaada isbedesho ood cibaadaadkan aad ku laasimisay eed caadada ka dhigatay kari weydo ee berrinto markaad duqowdo waxaad kari karto ood wadi karto yani nebigu sal lay slam ka dhig u yidhi macna ka dhig cabdillahi marka wuxuu yani wuxuu doortay inuu cibaadada meesha ugu sarraysa u ka gaadho macna aad buu cibaada badnaan jiray daacaadkii cibaadaadkii aad buu badsan jiray maalina waa soomi jiray maalina waa afuri jiray qur-aanka afris sidanu ku ahaa qiyaamuleylka sidanu ku ahaa nin aada u cibaado badan buu ahaa dadaal dambe markuu duqowday oo tabartiisii tagtay oo wuxuu dhihi jiray alla shalaysadayde maxaan u qaadan waaya nebiga ruksadiisii salawatu waslamu caleyh ruksadii nebiga haddaan iska qaato yani waana dabcay maacaadkii iyo culayskoodiina ma wadi karo inuu ka tagana waxoogaa waa diidan yahayo dee wax nebigu ku ogaa salawatullahi wasalaamu caleyh ama uu soo wadi jiray inuu daayo maanta na waxoogaa waa ku culus tahay markaasuu leeyahy maalinkii haddaan nebiga fududayntiisa iska qaadan lahaa waa fiicnaan lahayd macna saasuu leeyahay marka fududayntaas aan hoosna la aadaynin yani xaddhaafna aan ahayn oo dhexdhexaadka ah sidaas way macna walan yushaada diina axadun ilaa halabahum sooma ahayn fasadiduu waqaaribuu ruuxna diinta iskuma liqdaaro haddaadna isku taagtood inaad tiiba uga baxdo boqol kiiba boqol aad wax walba la timaado isu daydo iyadoon baa kaa adkaanay markaa isku taagin laakin waxaa la rabaa inaad laxeelanayso oo yani xilligaaga nashaadka aad tahay inaad daacada la timaado xilligaad waxoogaa yaro daashina iska nasato saasaa la rabaa macnaha nafsi macnaha waxoogaa aad maarata sasabto oo qaabkaasa wax lagu wadi karo laakiin haddaad un hal mar ka dhex baxi jiraan iyadoon baa kaa adkaan oo kulagdi marka dhan iyadoon baa kulagdi macna marka saasuu nabiga sala sadiduu yani toosnaada oo dhaweeya inaad meeshii la rabtay dhigtaan iyo inaad ku dhaweysaan labadaa uun ahaada way macna ayib ولذلك سيدا دراد بكان وفى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ إلى نقرين القرآن قرآن كموسى نقرين في أقل وحكة كير من ثلاثة سبع بيت سبع عدد سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبع بر وحكة كير قرآن كمدى ميشن النبي صلى الله عليه وسلم طيب وكان وفى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجلالا من صلى روحي سكن في ليلة هبين بمئتي آية لو بقول أيضا روحي كنت كذا فإنه إسرى يكتب ولو قري من القانسين كو إلهي أطيعي المخلصين يا هدنا عبادة أبرك كو إلهي أبقى rabbigooda aeecay yaa habeenkaa loo qoray laba boqol oo aayadood ruuxu ku tukada macna wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal ly slam yaqra'u mid akriya fii kulli leylatin habeenkasta wuxuu akrin jiray bibani israa'iila reer yani suuradda bani israa'iil suuratu bani israa'iil iyo wazumar suuratu zumar suuratu bani israa'iila waa suuratu alisra suuratu alisra macna ayib maxaa yeele waxay ku bilaabataa qisada reer bani israa'iil bay ku bilaabataa yahuudda iyo qisadooda marka halkaasaa looga macrabiyey marka suuratu bani israa'iilna waa la dhahaa suuratu lisraana waa la dhahaa israagii nabiga sal alay slam oo iyadana suuradda ku bilaabay wa kaana wuxuu aha nabigu sal alay slam yaquulu mid yidhahda man sallaa ruuxii tukada fii leylatin habeen bimi'ati aayatin boqol aayadood ruuxii ku tukada lam yuktab laguma qoro min alghaafiliina kuwa habeenka moog daacada ilaah kuwa iska halmaansanay waxbaba iyagoo uun adduunyadii iskaga mashquulsanaa maanta o dhan haddana qalbigoodu sidii uu mashquulsan yahay ilaahay aan xusuusanin saa uun ku seexdo waagu ugu baryay kuwaa diiwaankooda lagu qori maayo ee waxaa lagu qori diiwaanka dadkii habeenkii rabbi adeecay subxaana watacaala u cibaadaysanayay diiwaankooda lagu qori maayo wa kaana wuxuu nabigu sal ly slam axyaanan marmar yaqra'u mid akriya fii kulli rakcatin ragcad walba wuxuu ku akrin jiray qadra khamsiina aaya konton aayadood qiyaastooda aw aktara ama wax ka badan wa taaratan marmarna yaqra'u wuxuu akrin jiray qadra yaa ayuha almuzamilu suurat lmuzamil qiyaasteeda buu marmarna ragcad walba ku akrin jiray nabigu sal lay slam oo salaada salaatuleil ka mid wamaa kaana ma ahayn nabigu sal lay slam yusallii mid tukada alleyla habeenka kullahu dhammaanta habeenkoo dhan salaad nabigu kuma soo jeedi jiray sal lay slam ilaa naadiran wax yar mooye way dhacday laakiin ma badnayn inuu habeenkoo dhan nabigu cibaado iyo salaad isugu bixiyey ma dhicin saas maana yani waxay dhacday si naadiri u dhacday ma badnayn ma badnayn man ayib saa daraaddeed baa waxaa la karaahaystaa oo makruuha sida uu sheekhu leeyahay habeenka oo dhan ruuxu inuu nooleeyo oo uu ka dhigto daa'im ka dhigto habeenka o dhan inuu soo jeedo cibaado soo jeedo ama uu haalib ka dhigto uu badsado sidiisa badan ay noqoto waa laga fiican laakiin habeen habeen iyo si naadir a marmar haddaad ka dhigato waa iska mashruuc dhib male habeen habeen masalan habeenada ramadaanka oo kale kaana idaa dakala ramadaan axyaa laylahu samaaya habeenkiisuu nooleyn jiray kaana idaa dakala alcashruba tobanka dambe markay galaan axyaa laylahu wa ayqada ahlahu washadda miizarahu marka habeenkiisuu nooleyn jiray marka xiliyada salifyadaas iskoo kale taagan yihiin haddii aad marmar habeenka oo dhan isku bixiso qimo leh laakiin waxaa la leeyahay un haka dhiganin wax haalib oo kuu badan ama wax daa'im ku ah haka dhiganin habeenka o dhanna daacadku maxaan habeen o dhan kusoo jeedayna hal hal saacbaba daaca nuse saacbaba laynu tirlaha ilayka وما كان ما هي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسكر الليل هبينك كله دمانتي إلا نادرا وحي رمويه فقد راقب وأصيب صغي عبد الله بن خباب بن الأرس صحابي قال أيا أصيب صغي وكان وصونها قد شهد من حاضري بدرا بدر بن حاضري مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان السيرن كيسة رجي بدر كتيب قليب ورأهاي وحو أصيب صغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بو في سنة الليلة هبينك وفيرنا كلها ضمان يعني هذا الك وكان قد شهد بدرا مع رسول الله هذا الك لوضع حريق قد حي وجملة معترضة لهذا وهذا المعنى كلا دحق علي هذا السوء سروح الناس هذا الكوح سروح عليه فقد راقب عبد الله بن خباب بن أرتا بن أرتا وحو أفير صدي رسول الله بو أفير صدي الليلة هبينك وفير سنة كلها ضمان هذا السوء سروح عليه hadalka saas wuxuuna baa waxaa kale kala dhex geliyey hadal kale oo ah maziye uu leeyahay cabdullaahigan yani nebiga u fiirsanay cabdullaahi wuxuu ahaa raggii dagaalkii beder nebiga kala qaybgalay salawatullahi wasalaamu caleyh macnaha waa dilad dilad wey macna yani raggii ama beder ka qayb galay ama kasoo ka qayb galay caqaba ka qayb galay ama baycatu ridwaan ka qayb galay ama hijratu ula ka qayb galay ama aaniyadii ka qayb galay waa sidii saxaabadu ay u kala saabiquuna alwaluun sidii loo kala horreey maa ninka hadii lu marka beder buu ka qayb galay macnaheedu waxa waa nin taga sar le waa nin taga sar mana saas weyaan waa nin macnaha biladgeesi iyo yani khayr looga markaati kacay maxaa yeele dadkii beder ka qayb galay waa ka nebigu uri sal alay wasalam ilaahay baa daalacdayo wuxuu u ballan qaaday nin beder ka qayb galay inuusan cadaabayn marka dad ahlkhayr ahayn dadkii dagaalkii bader ka qayb galay ayb ahluiimaan bay ahayn marka raggaasuu ka mid ahaa taasi waa marka isaga ammaantiisa wa isaga tilmaan u leeyahay wuxuu marka u fiirsaday rasuul allah sal lay slam buu u fiirsaday alleylata kulla habeenkii o dhan wa fii lafdin wuxuu ahaa fii leylatin habeen buu nebiga fiirinayey sallaaha habeenkaasoo nebigu uu tukaday kullaha habeenkii o dhan habeen uu isugu bixiyey salaad ayuu nebiga u fiirsanayey ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu khabaab xataa kaana ilaa uu ahaaday nebigu sal lay slam maca alfajri waaga berigii ilaa waa beriga laga gaadho ayuu nebigu salaad iyo cibaado kusoo jeegay falamaa sallama markuu salaamo nafsaday min salaatii salaadiisa markuu ka salaamo nafsadoo dhameeyey nebigu sal lay slam ayaa qaala wuxuu ku yidhi lahu isaga khabaabun khabaab baa wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow biabii anta wa ummii biabii aabbahay mid lagu fursaa tahay anta adigu iyo wa ummii hooyaday yani waa kelimo ruuxa ay jecel yihiin oo aada agtooda qaaliba u ah bay carabta u isticmaali jiray yani mid aabihii hooye la dhaafsadaa tahay man yani haddiina la khiyaar geliyo in aabihii hooye la qaato oo rasuulka naloo daayo sal alay slam iyo in rasuulka la qaatiy la qaato oo aabihii hooye naloo daayo waxaan door bidi lahayn aabihii hooye in la qaato oo adiga naloo kaa daaya bedelkooda man marka saasay ka dhiganta man aabihii hooyo mid lagu furtoo la dhaafsadaa tahaye oo waad nooga qaalisanan tahaye laqad sallayta waa tukatay alleylata xalay waa tukatay salaatan salaad baa tukatay maa ra'aytuka salaadaasoo maa ra'aytuka aanan ku arag sallayta inaad tukatay naxwaha iyadoo kale salaad hadda ka hor adoo tukanaya aanan ku arag baad xalay tukatay faqaala rasuulku wuxu uhi sal lay slam ajal ay nacam wey maana haa saas wey inahaa iyadu bu nabi uri sal lay slam salaatu raqbin rajo salaadeed wey wa rahdin iyo cabsi waxaan tukanayay salaad laba arrimood ay ku guda jiraan cabsi aan ilaahay iyo ciqaabtiisa iyo cadaabtiisa ka cabsanayn ama ummadayda aan uga cabsanayn iyo rajo aan rajaynayo oon yani waxa wy hunguriyeynayo ilahay naxariistiisa subxaana watacaala iyo jannadii labada arrimoodba ayay macnaha salaadeeday ahayd salaad labada arrimoodba wadatay ahayd wa inii anugu nabi uri sal lay slam sa'altu waan weydiiyey rabbi rabbiga waxaan weydiistay caza wajal alaaa khisaalin saddex arrimood baan weydiistay salaadaa dhexdeeda faacdaanii wuxuu isiiyey isnatayni laba ayuu isiiyey wamanacanii wuuna ii diiday waaxidatan mid saddex arrimood baan ilahay ku weydiistay salaadaan xalay arkayso saddex arrimood labana waa la ii ogolaaday midna waa la ii diiday ayb waa kuwa arrimii marka سألت وويدي ربي ربي وحويدي ألا يهلكنا إنه سنقوها لكن ونقوبها بإنه بما أهلك وحي أوكوها لكي به إساق الأمم أمده أو قبلنا فرطنا أمده نقول لي وحي لقوها لكي إنه سن إله نقوها لكن بويديستي وفي لفظ وحي ألا يهلك إنه سنقوها لكن بويديستي أمتي أمده إذا بسنة أبار السنة وحي لذا بمعنى الجذب والقحط وأبار إنجيك ومعنى يعني أبارو إنسان إلهي كبا بإنن أيان ويديسي الله سبحانه وتعالى يعني عذاب في عقابه أمره رلوه بإن سرية مثلا يعني إن سيدة مثلا قال دي نبي الله نوح وكله سو بيا لغم بابين بيا إلهي كبا بإن يعني سيدة مثلا قال له قيلي وقيل له بابين ولا فرد مثلا الله قال إيقنا بل الدبقة وماشي كنت كناين يعني لدروي قال قال إلهي وحبوك وهلاك marka halaag guud halaag guud oo ummadda wada saameeyo wada gaadho sida ummadihii hore oo cidhib tira taasoo kale ilaahay inuusan ku halaagin baan weydiistay buu nabi sal slam fa actaaniiha taa waa laysiiyey adiga arkayo waxa ay kufri iyo gaalnimo ku kacayaan qaar baa gaalnimadooda waxay ka xuntahay gaalnimadii kuwii la halaagay fircoon iyo qoliis qaar baa ka xun kuwan shuuciyada masalan yani ilaah ma jira leh wax ilah la yihahdo ma jira laa ilaha walxayaatu maadada ku haya يعني تقريبا وكحوي مع ذلك أيوه صالح رجل بيت كان يعني فساد كأخلاق ركجار ماشي وجدا بيت حيوانات كنقضي إله سبحانه وتعالى وكوها لا جو وكوبا بيعدونك كوبا فوي شوي جاد إقاطة وين مسلسل لكن محل جدا هنا يا وعدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدي النبي قال جدا هنا معنا إلهي أمدي سؤوي يا النبي صلى الله عليه وسلم مركب أمدني معها أمة الإجابة معها أمة الإجابة وأمة دعوة أمة دعوة على ذلك waa ummadda nabiga salawatullh waslamu aleyh markii ilaahay uu soo saaray waxa ka dambeeya imaan doona o dhan baa ummatu dacwa la yidhahda gaaladooda iyo islaamkooda ciddii qaadatay ciddii diidan ummatulijaabana waxaa la yidhahdaa waa inta yeesha wayay noqonayaan marka muslimiinta dadka muslimiinta marka ilahay subxana watacaala taa waan weydiisto waa la ii ogolaaday wasa'altu waxaan weydiiyey rabbiga rabbi rabbiga waxaan weydiiyey caza wajalla anlaa yudhira in uusan yani kor yeelin علينا دوش النظر إنه سنككر يلون ونغسر مرن عدوا عدو من غيرنا أنك أنا هاي عدو غير كنا إنه سن إلهي دوش نغسر وأوسن أكهل ميلين وأوسن نغسر مرن بان إلهي ويدي سيد فأعطانيها كان وإسيب نبي رسول الله عليه وسلم كان وإسيب ضيف الجميسي كسيكي مصر وعالم الإسلام لما جميسين وغربا هذا لما جميسين هذا النبي هو اللي سيد وليه وحاكوس أرى في حديث الروايات في سقار كمدة ilaa ay iyagu islaayaan hadday iyagu islaayaan allah subxaana wa tacaala marka wuxuu ku sallidayaa cadow shisheeyaa inuu gacanta u geliyo marka markay muslimiinta iyagu islaayeen oo iyagu isu jeesadeen oo gobol gobol noqdeen oo reer reer iyo degmo degmo noqdeen ayuu ilaahay cadowga shisheeyaha u keenay macana oo la gumaystay oo degmooyinkoodii la qabsaday iyo waakada macana waa natiija xatmiya sunno ilaahay umad hadday iyadu islayso oo iyadu is aragto isku dhacdo ayadii way burburi cadow shisheeyaana gacantaa loo gelaya marka waxaa keentay sabab meesha markii nebiga la siinayey baryada markuu baryayey loo sheegayo haddayse iyagu islaayaan cadow shisheeyaa baan gacanta u gelin man taas meeshaaba lagu sheegay man ayb wasa'altu waan weydiiyey rabbii rabbiga waxaan weydiiyey anlaa yulbisanaa inuusan nagu dheehin shiyacan kooxo yani inuusan kooxo sooda isla gala oo islaaya oo kala madaahib ah oo kala diimo ah ama adduunyadaba isku laaya inuusan ilaahay lagu dheehino uusan laga dhigin famanacaniiha taa waa iga diiday bu nabigu sal taa waa laiga diiday lagama ogolaan man saas daraadeed nabigu sal lay slam wuxuu yihi ummaddan haddii dhexdeeda seeftu ka bilaabatoy islayso dhiiggaasi ma istaagayo ilaa qiyaami saaca meel markuu ka istaagaba meel kale unbu haddana ka bilaabay yani nabiga sal lay slam markuu geeriyooday wax yar kadibba waxaa bilowday dagaalka muslimiinta ka dhexay qolo ijtihaad isku laysa qolo oo siyaasad iyo kursi isku laysa qolo degmo degmo isku laysa waxunbaa un laysku leynhayo ilaa yowmina haada marka dhiigku daadanayo ilaa qiyaami saaca u daadanaya macana marka taas kooxa kooxaha iyo xisbi xisbiga iyo reer reerka iyo ilaahu taas laga ilaali taa laygama yeelin bu nabigu sal alay slam waa layga diday taa iyada waana midda macnaha keenaysa isku jabka iyo burburka macnaha muslimiinta keenaysa macana famanacaliha waa iijir yani waxay la mid taha aayaddii ku jirtay fi suurati الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا wayudiiqa bacdakum ba'sa bacda ilahay ciqaabtiisa ka mid qaabka uu bulshooyinka u ciqaabo waxaa ka mid a inuu ka dhigo kooxo iyo ururo iyo axzaab dhexdooda marka cadaawad uu dhigo oo iyagu isbaabi'iyaan ilahay qaabku ummadaha u halaaga ka mid in hoos lagaga yimaado dhulgariir iyo balaayo kaleeto ku dhacaan waa suurtagal samada in lagaga soo dego balaayo nooca xagga lagaga keeno waa suurtagal dhexdooda inay ka dhalatana waaba suurtagal oo saas ilahay ku ciqaaba subxana watala waata inaga ilahay kushe saas wey macana ayb waqaama wuu istaagay nebigu sal lay slam leylatan habeen buu istaagay biaayatin aayad buu isla taagay yunadiduhaa xaaluu celcelinaya aayadda xataa asbaxa ilaa u waabiri habeenii dhan buu hal aayad nebigu ku celcelinaya sal lay slam wahiya aayaddaasuna waa midan in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim waa qisadii nabiyullaahi ciisa sooma hayn ahay yani alla subxaana watacala markuu maxkamadda soo istaajiyay nabiyullahi ciisa oo la yidhi oo la yidhaahdo ma adigaa ku yidhi isoo caabuda dadka aniyo hooyadayna soo caabuda qolyahan wiil ilaahay weeyaan iyo waa ilaahba ku haya isagii baa maxkamad la saaraya si ay ugu quus qaataan yani waxaa dhihi jireen weysha gawraca dibgu ha ku quus qaatee soo mahay ha nabi ciise waxba ma gelin isagu dembi ma gelin laakiin kii lahaa waxbuu kuu tarahayaa ku tala gashanaa oo adduunyada aakhara markaa tagto wax kuu qaban doonaa nebi ciise oo maxkamad saaran oo su-aale lala yeelanaya markuu arko ma waxbuu sugi markaa waa quusanaya macana maadaha saasooyi allow ma odhanin intaan noolaana waxaan ku yidhi war aniga ha caabudin ilahay keliga caabuda markaan kasoo tegayna adaa xoogogaal u ahaa sheekadu soo usoo socoto yaa nabiyullahi ciisa marka wuxuu odhanayaa in tucadibhum allow haddaad cadaabto addoomadaadan haddaad cadaabto fainahum iyagu cibaaduka addoommadaadii haddaad cadaabtana allow adigaa markii horeba abuurtay waana addoommadaadii sidaad ugu talisana adiga ayaa macnaa waxa weeye xikmadaana wain takfir lahum haddaad u dembi dhaaftana fainaka adigu anta adigu alcasiizu midkii macnaha yani cizile baa tahay alxakiimu oo xikmadda haddaad allow cadaabtana waad heli kartaa haddaad dembi dhaaftana allow waad heli kartaa labadaba awooddaada weyaan macnaha hadalkaas nabigu sal lay slam ku celceliyey bihaa aayaddaa iyada abuu yarkacu ku rukuucayaa nebigu habeenkaasoo dhan wa bihaa aayaddaasuu yasjudu ku sujuudaya wa bihaa aayaddaasuu yadcuu ilahay ku baryaya ayadaa unbuu ka dhammaan waaya habeen dhan nabigu sal lay slam oo ku celcelinaya maana falamaa asbaxa markuu waa bariistay ayaa qaala wuxuu yidhi lahu isaga abuudarin baa wuxuu ku yidhi radi allahu canhu yaa rasuul alla rasuulka ilaahayow maa zilta ma aadan ka zuulin taqra'u inaad akhriyayso hadihi alaaya aayaddan inaad akhriyayso xataa asbaxta ilaa aad ka waaberiysay xalay oo dhan ilaa waaberka laga gaadho ayaddan baad ku celcelinaysay tarkacu xaalaad ku rukuucayso bihaa aayadda watasjudu waad ku sujuudi biha iyada watadcuu waad ku ducaysan biha iyada ayada unbaadun macnaha ku wareegaysa waqad callamaka allahu ilahayna wuxuu ku baray alqur'aana qur'aankiibuu ku baray kullahu dhammaanta qur'aanka o dhanna waa taqaanaa low facala haada kaa haduu sidaa hadduu samayn lahaa bacdunaa qaarkanna annaga rag naga mid hadday saa yeeli lahaayeen lawajadnaa calayhi waan u cadhoon lahay waan ku xanaaqi lahay man hal aayadun maxaa ku daba dhiga caaw dhamo qur'aanka intiisa kaleeto un kaa celcelinahay waan ku xanaaqi lahayn bu qaala nabigu wuxu uhi sal lla alay waslam inii anugu sa'altu waxaan weydiiyey rabbii rabbiga ayaa weydiistay caza wajalla ashafaacata ergo liummatii ummadayda aan u ergeeyo faacdaaniiha waa isteeyey bu nabigu sal lay slam nabillahi ciisa calayhi salaam markii ummaddiisii la qabsaday hadduu yidhi ilaahu haddaad cadaabtana waa adi haddaad ilaahu u dembi dhaaftana waa adi nabigu wuxu uhi sal lay wasalam anigu ilaahay waxaan weydiistay inaan ummadayda maalinta qiyaamada u shafeeco allana waa iga ogolaaday subxana watacala yani ducadii ilaahay uu ka aqbalay ducadii ugu weyneysay oo ilahay uu nebi maxamed siiyey sal lay slam wuxuu u digdhigtay inuu maalinta qiyaamada ugu shafeeco ummaddiisa ugu shafeeco nabigu sal lay slam ayb wa hiya ducadaasina shafaacadaasina naa'ilatun midii gaadhaysa wey in shaa allahu hadduu alla yidhaahdo waxay gaadhi doontaa oo maalinkaa heli doona liman cid laa yushriku aan la wadaajinayni billahi ilahay shayan waxba ruux kasta oo tawxiid ku dhinta shafaacadaa nebiga waxunbuu ka heli doonaa maalinta qiyaamada insha allah taala saas ruux kasta xataa waxa weeyaan mu'miniintii hore mu'miniintii ummaddan ka horreeya xataa shafaacada nebiga maalinta qiyamada waxbay ka heli doonaa ashafaaca alcudmaa makhluuqaadku markay banka qiyaamada isugu yimaadaan oo yacni xisaabtooda iyo la xisaabtankooda iyo abaalmarintooda in la bilaabo la rabo waxay u tegayaan nebiyadoo dhan bay isu marayaan nebi walba waa ka cudur daaranaya ilaa akhira nabigeena sal lay slam ay u yimaadaan oo rabbi ugu taga subxana watacaala carshiga hoostiisa ku sujuudo maxaamid fara badan ilaahay u furo markaasaa ilaahay subxaana watacala wuxuu weydiisanayaa in khalaa'iqda meesha uu ka kala dareeriyo oo kala xukumo markaasaa waxaa la bilaabayaa in alla subxana watacala uu kala xukumo adoomada macna saas shafaacada marka waa shafaaca makhluuqaadka dhan ay leeyihiin shafaaca gooniyaa sigto ummadiisa ugooni ah ummadiisa ugooniya ummadiisa inta raacday w maana ayib shafaacada ummadiisa ugooniya waxaa gaa helaya cid kasta oo tawxiid ku geeriyooto isagoon ilaahay cid la wadaajinayn oo wax ugu darin maana halka waxaa laga qaadanaya ninkii shirki ku geeriyooda oo ilaahay iyo ilaahay iyo isagoo ku haya oo cid kale wax weydiisanaya cid kale kaalmo ka baryaya cid kale wax tari karta rumaysan cid kale wax u doonanaya ku geeriyoodaaya shafaacada nebiga waxba kuma laha salawatullah waslamu caleyh yuusan isla goyn xataa haddaad isaga barido isagii shafaacada barita shafaacil haddaad maanta ku tidhaahdo nebiga waxaan kaa rabaa inaad ii shafaaco qaado waa shirki waa lama rabo shafaacada ilahay baa la weydiistaa qul lilaahi shafaacatu jamiica shafaaca o dhan ilahay baa iskale nebiga ilaahay baa ku maamuusi doona maalinta qiyaamada isagana waa lagu maamuusi doonaa rasuul kalena waa lagu maamuusi doonaa awliyadana waa lagu maamuusi doonaa mu'miniintana waa lagu maamuusi doonaa waa la shafeeci doonaa laakiin ka shafeecaya iyo ka la shafeecayo intaba ogolaanshuhu xagee buu ka imaanaya ilahay buu ka imaanaya subxana wa tacala saas ma allah odhanaya hebelow shafeec oo waxaad u shafeecdaa hebel laakiin cid idan ilaahay isagoon haysanin isaga kaa shafeeci kara sheekh hebel baan anigu ku tiirsanaayo siaan ku talagashanayo maalinta qiyaamada isku halaynaya war soconaya ma aha saas macana taa waa mid la diidan yahay macna marka shafaacadu uu nebigu sal alay slam shafeeci doono waa mid ilahay ogolaanshihiisa ku xidhan subxana wa tacala cid kastoo shafeeci doontana ilahay ogolaanshihiisa ku xidhan waxaana shardi u ah ruuxaasi inuusan shirki ku geeriyoodin ruux shirki ku geeriyooday shafaaco male waxba yuusan rajayni maaha ayib wa qaala lahu rajulu nin baa wuxuu yidhi nabiga ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina lii waxaa ii sugnaaday jaaran daris oo yaquumu istaaga alleyla habeenkii istaaga walaa yaqra'u aanan akriyayninna ilaa qul huwa allahu axadun mooye habeenkii salaad buu u taagan yahay haddana qul huwa allahu umaba dhaafaba waxaan qul huwallah in akrin maayo nin noocaasoo darisaan leeya nabiga yuradidha iyada ubuu celcelinaya laa yaziidu maba ka kordhinaya calayha dusheeda wax kale ku dari maayo kaanahu waaba isagoo ninka hadalkaani yuqaliluhaa yaraynaya qul huwa allahu daa la yar qul huwa allah buu ku xidhay ma qul huwalle qul huwalle qul huwalli baa la yaraaday markaasuu nabigu sal lay slam wuxuu ku yidhi waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay midka naftaydu ay gacantiisa ku jirteen oo alle ahe inahaa iyadu qul walluhu latacdilu waxay u dhigantaa ulus alqur'aani qur'aanka saddex meelood meel bay udhigantaa qur-aanka uluskii saddex meelood marka loo qaybiy meel ka mida bay u dhigantaa buu nabigu sal marka suurad la fududaysan karo ma aha ninkiina waa inagii soo marnay xubuka iyaaha adkhalaka aljanna soomaha jacaylka aad iyada jeceshahay baa jannada ku gelisay bu nabig sal lay slam marka ulusu qur'aan bay udhigantaa macnaheedu waxay culimadu yihahdeen qur-aanku wuxuu ka hadlaa wuxuu u badan yahay saddex mawduuc mawduuc waxa weeyaan waa qisas ummadihii tegey iyo qisooyinkii dhacdooyinkii horay u dhacay mawduuca labaadna waa axkaamta yani waxa layna farayo iyo waxa laynaga reebayo mawduuca saddexaadna waa tawxiid saddexdaa mawduuc buu qur-aanku yuu ka hadlaabaa saddexdii mawduucee qur-aanku ka hadlayay mid ka mida bay suurat likhlaas ka hadashaa oo ah tawxiid saasaa waxaa la yidhahdaa ulus qur'aan ay ku tahay qur-aanka saddex meelood meel saasay ku tahay macana ayib ninkii akriyay ee qur-aanka ee suuradda ee suuraddan ku akriyay salaadiisana nebigu sal lay slam waa kii ku yidhi yani ina haadaa yani kani waa nin ina haadaa lacabdun carafa rabbahu waa inaga soo marnay yani waa addoon rabbigii gartay rabbigii yaqaana maana ayb salaat lwitri salaada witr salaatuleylka iyo salaada witrka maxaa udhexeeya salaatuleylku way ka guda weynta witrku waa salaatuleylka qaar ka mida witrka waxaa la yihahdaa saddexda ragcadood ee ugu dambaysa ama halka ragcad ee ugu dambaysa salaada habeenkii la tukado ee lagu khatime lagu afkiraa la yidhahda maana ayaga maxaa la akriyaa saas ka hadlaya wa kaana wuxuu aha nabigu sal lay wasalam yaqra'u mid akriya fi rakcati اlula ragcadda hore oo salaada witrka salaada witrka marka waa saddex ragcadood waa saddex ragcadood yani haddaad xidhiidhiso iyo haddaad kala geysaba haddaad saddex ragcadood xidhiidhiso waad heli kartaa inaad kala geyso laba ragcadood gooni u tukato ragcadda saddexaadna gooni u tukatana waad heli kartaa wuxuu marka ku tukan jiray saddexdaa ragcadood kaana wuxuu aha nabigu sal lay slam yaqra'u mid akriya fi rakcati اlula ragcadda hore sabix isma rabbika alaclaa buu akrin jiray wfi aaniyai ragcadda labaadna wuxuu akrin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun wafi aaliai ragcadda saddexaada u dambaysana qul huwa allahu axadu buu akrin jiray nabig sal l wa kaana wuxuu ahaa yudiifu mid ku dara ilayhaa iyadaa wuxuu ku dari jiray axyaana marmar ilayhaada waxaa laga wadaa يضيف مد راعية أيها إليها قل هو الله وحو راعين شري أحيانا مرمر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس صوت راعين شري معنا مرمر بو حالي عشرتي فعما أقول ما يسئلون قل هو الله بس يكون قاعد سنين قل هو الله قل أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس قد حلو إنه يكون راعية معنا مرنا وادسات يقول يعني مرمرنا وسميك ومرة المربو قرأ النبي قلت أخرين في ركعة الوتر ركعد وتر كأقول دم بيسوق كو أخرين لمئة آية بقول آيات ومن النساء سورة النساء كم ركعوا على قال إن لازم أهين أو إن يعني كو أخرينه قل والله ركعد أقول دم يا القرآن قال هذا كو أخرينه أشكبنا لا دام النبي صلى الله عليه وسلم بقول آيات وسورة النساء كم ده وركعد وتر كو أخرين معناه الواحد القرآن كلام الله أخرين كلام الله وأما الركعتان لودي ركعتان أو بعد الوتر هل كان وحوك قليا أرين لما ركعتان أو صلاة وتر كتبن بي وإن الآن أقول لما ركعتان وتر كتبن بي صلاة هبينك صلاة ودهم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا صماي تاسا نقام هبينك صلاة أتوكال إنسان لذا أهد دم بي سفراء سفراء كدقا سفراء يقول لما هي تاسا نقام halka wuxuu rabaa inuu sheekhu inoo sheego inay sugan tahay inuu nebigu sal alay wasalam witirkii markuu tukaday haddana laba ragcadood ka dambaysiiyey taasuu rabaa inuu noo sheego wa ama rakcataani labadii ragcadood oo bacda alwitri witirka gadaashiisa ahaa fakaana wuxuu ahaa nebigu sal lay slam yaqra'u mid akriya fiihimaa labadaa ragcadood dhexdooda wuxuu akrin jiray idaa zulzilat ilardu waqul yaa ayuha alkaafiruuna buu akrin jiray see marka laysu waafajinaya laba ragcadood buu witirka ka dambaysiiyey iyo xadiiskii ahaa salaatuleylka witr ugu dambaysiiya see laysu waafajinaya wuxuu sheeku leeya waxa laysu waafajinaya amarka odhanaya salaadiina habeenkii tiro isdheer ugu dambaysiiya waa sida fiican oo waajib maaha inaysan waajib ahaynna waxaa kutusaya nebigu sal lla alay wasalam intuu witrkii tukaday buu haddana laba ragcadood ka dambaysiya marka taasaa waxay kutusaysaa bal wuuba amrayba labada ragcadood oo witirka ka dambeeya iyadoo amarna way soo aroortay bu sheeku leey marka hadduu isaguna sameeyey iyadoo amarna ay soo aroortay macnaha inay bannaan tahay bay kutusay laakiin waxaa ugu ka fiican waxaa fiican amarkaa hore oo ah macnaha waxa weeya in witir loo tiro isdheer loogu dambaysiiyo waa sida fiican haddaadse laba ragcadood ka dambaysiiya salaad kale kasii dambaysiiyo way bannaan tahay macnaha taasi waxay inaga xalinaysaa dadkii habeenkii taraawiixdana la tukan jiray taajudkana la tukan jiray su-aalahay keena waxaa ka mid a haddaan yani imaamka hore witirka la dhamaysto salaad dambe aan doonayo inaan tukado maxaan sameeyaa marka jawaabtu iska cadday sooma haw iska cadday tanna waa kuu banaan tahay tanna waa banaan tahay laakiin sida fiican waxay ahayd inaad witir ugu dambayso laakiin haddaad witirka gadaashi salaado kale tukatana way banaan tahay maxaa yeele ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran waa sunno ee waajib ayib salaatu leyli salaatu ljumucati jumcada salaadiisa صلاة الجمعة لم يكن النبي أخرين صلى الله عليه وسلم وكان وقوها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخري أحيانا مرمر في الركعة الأولى ركعة ظهر صلاة الجمعة بسورة الجمعة وأخرين سورة الملك وفي الأخرى مع سورة الجمعة ده. سورة الجمعة وفي الأخرى ركعة دنبله وحكو أخرين سري إذا جاءك المنافقون ولا هذا سورة الشحيد وسارة المرمرنا يقرأ كأخرين سري بدلها إذا جاءك المنافقون بدل كذا كأخرين سري هل أتاك حديث الغاشية marka intaan haysana hadda waa laba nooc mar in suurat aljumuca iyo suurat almunaafiqiin lagu akriyo iyo suurat aljumuca iyo hal ataaka xadiisu lgaashiya in lagu akriyo midda saddexaadna waa wa axyaanan marmarna yaqra'u wuxuu nabigu akrin jiray fi luulaa ragcadda hore oo salaada jumca wuxuu akrin jiray sabbix isma rabbika alaclaa wa fi thaaniyati midda labaadna wuxuu ku akrin jiray hal ataaka xadiisu lgaashiya waa mid saddexaadna saddexda noocba nabigu waa uga sugantay sal alay slam صلاة العيدين لماذا عيد الصلاة دول وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخري أحيانا مرمر في الأولى رجعت هراء صلاة لماذا يعني لماذا عيد الصلاة دول لماذا عيد عيد الفطر عيد الأضحى صلاة التي كذا لماذا رجعت هذا رجعت هراء مرمر نبي وحوكو أخرين شري سبح اسم ربك الأعلى وفي الأخرى مدة ضمبنا هل أتاك حديث الغاشية بكو أخرين وأحيانا مرمرنا يقرأ وحو أخرين شري فيه ما لبضا ودحد وحو أخرين شري لقاف والقرآن المجيد إيا واقتربت الساعة إلا لبضا سورة ربو اسم معنا كالله لبضا وحي كالله قيامي بك الله اسم معنا لبضا وناس مرمرنا أخرين شري صلاة الجنازة صلاة الجنازة أيضا النبي قلت أخرين شري صلى الله عليه وسلم جنازة معناها ميت صلاة اللي قلت كذا ayadana muxuu nabigu akrin jiray sal lay slam asunatu sunadu waxa weeye an yaqra'a inuu akriyo fiiha salaada janaazada bifatixati kitaab faatixada inuu akriyo wa suuratan iyo suurad kale iyadana midaan aqoon jirnay ma yani markaas faatixada akriyo salaada janaazada lagu say naqaano waxay ahayd allahu akbar iyo faatixadoo la akriyo iyo allahu akbar iyo nebigoo lagu saliyo iyo allahu akbar iyo in laga baqo sooma may ducadii maydkoo loo duceeyo iyo allahu akbar iyo in laga baqo faatixada kadib in suurad la raaciyo maynaan aqoon marka sheekhu wuxuu leeyahy xadiis baa ku asaxay xadiis baa ku asaxay faatixada in suurad kale la raaciyo maana an yaqra' inuu akriyo weye fiiha dhexdeed bifaatixati alkitaab iyo wa suuratan suurad suurad kale wa yukhaafitu hoos buu u dhigayaa fiiha salaadaas janaazada dhexeeda mukhaafatatan hoos u dhig yani qiraa'ada salaada faatixada hoos buu u akrinaya bacda atakbiirati اluulaa allahu akbarta hore wixii ka dambeeya allahu akbarta hore wixii ka dambeeya akrinta uu akrinayo hoos buu u akrinaya nabigu sal lay sl mteeda hoos buu ruuxii u akrinayaa salaada janaazada tukanayay tartiilu qira'ati wa taxsiinu sawt akrintii oo tartiib loo akriyo iyo sawtkii oo la wanaajiyo qiraa'ada lagu sawdaynayo macnaha markaad qur-aanka akriyayso ama ku tuko ama ha ku tukanin ama ku tuko ama ha ku tukanin qur-aanka markaad akriyayso in aad tartiib u akrido oo si degan oo macnaha kaasiyoon aada u akrido iyo inta aada heli karto oo sawt quruxsan ah inaad qur-aanka ku akrido inaad sawtkaaga qurxiso wakaana wuxuu aha nabigu sal lay aslam kamaa amarahu allahu tacala siduu ilaahayba u amray yuratilu mid tartiibiya alqur'aana qur'aanka tartiilan tartiibin tartiib buu akrin jiray laa hadan dululubis maya walaa cajaladan degdegna maya ma dululubin jirin mana dedejin jirin qur-aanka akrin jirta nabigu sal lay aslam bal qiraa'atan buu akrin jiray akrin mufasaratan oo la kala dhigdhigay xarfan xarfan xaraf xaraf loo kala dhigdhigay akrin xaraf xaraf u kala taalla ayuu nabigu akrin jiray sal lay slam oo xarf walba xaqkiisuu siin jiray xata kaana ilaa uu ka ahaa nabigu sal lay slam yuratilu mid tartiibiya asuurata suuraduu tartiibin jira qur-aan ka mida suurad qur-aan ka miduu tartiibin jiray akrinteeda xataa takuuna ilaa ay ka ahaato atwala mid ka dheer min atwala mid iyada mid ka dheer minha iyada suuraddii iyada ka dheeraan jirtay ilaa ay kaba dheeraatada buu nabigu tartiib u akrin jiray sal lay slam ilan markaa tartiib qur-aanka u akrido suuraddii gaabnayd baa dheeraan sooma suuraddii gaabnayd baa dheeraan marka heer waxay gaari jirtay akrintiisa siduu u tartiibinayo suurad gaaban mid ka dheeray aad tirahdo malaha tii gaabnayd baa ka dheeraa saas maana kaana yuratilu buu wuxuu ahaa mid tartiibiya asuurata xataa takuuna ilaa ay ka ahaato suuraddaasi atwala mid ka dheer min atwala mid ka dheer minha iyada mid iyada ka dheer ilaa ay kaba dheeraato buu tartiibin jiray nabigu sal lay slam wa kaana wuxuu aha nabigu sal lay slam yaquulu mid yidhaahda yuqaalu waxaa la odhan doonaa lisaaxibi alqur'aani qur'aanka saaxiibkiisa ninka qur-aanka yaqaana ee qur-aanka akriya waxaa lagu odhan doonaa maalinta qiyaamada iqra akri wartaqi fuul warattil tartiib kamaa kunta saad u ahaydba turatilu mid u tartiibiya fi dunya adduunyada adduunyada saad u akrin jirtay intaad u akrido intaad akriyaysana fuul baa laga jarojarada jannada darajaadka jannadu fuulaya akri baa la odhanaya fa ina manzilaka booskaaga waxa weeyaan aada aakhare meeshaas ku leedahay cinda aakhiri aayatin aayadda ugu dambaysa wey oo taqra'uha aada akriya aayadda ugu dambaysa meeshay ku dhammaato halkaasa booskaaga saasaa looga leeda marka tartiibis haddaad dee adduunyada dirin jirtay soo booskaagu gaaban maayo ha meel dhow buu kaaga dhammaanay intaadan yani meel fogba gaadho marka sidii aad adduunyada ugu akrin jirtay in baadna u akrino adduunyada haddaad dirin jirtay aakharo waan tartiibinayaa oo haddaan aayad u wada hayaa lagaa yeeli maayo sidaad u akrin jirtay baad u akrin marka suusan durbo kaaga dhammaanin oo dareejo sare aad u weesho qur-aanka tartiib wey macana si tartiiba u akri muhiimaddu ma aha uun xaggan ka bilaabay oo xaggan u dhameeyey dad badan siday macnaha waxa wey maaragtay taqriiban ay rumaysan yihiin waan dhab bilaabay waanan dhameeyey muhiimad maaha laakiin muhiimaddu waxa wey maxaa ka faa'iiday muxuu kaa bedelay saamayn intaa leeg buu qur-aanku ugu yeeshay aad dhamaysiday taasaa macnaha muhiimadda ah laakiin waan dhameeyey marartu laa adri waxba faa'iidamaysa ayib wa kaana wuxuu aha nabigu sal lay slam yamuddu mid mada ayuu ahaa oo taaga qiraa'atow akrintiisuu taagi jiray cinda xuruufi ilmaddi xuruufta taagidda waxaa jirta luqada carabiga xuruuf yani sawdka lagu taago oo xuruuf ulmad la yidhahdo xuruuftaas nabigu sal lay slam sawdka wuu taagi jiray fayamuddu wuxuu taagi jiray masalan bismi illaah bismi illaah waa madka abiiciga la yidhahdo macna almadu abiici bismi illaah ويمد وحو تاجي تري الرحمن ويمد وحو تاجي تري الرحيم صافي معنى كان هو الرحيم تو ومسك لهذا المد العارض للسكون صافي معنى ولا دريك العبار بس عشرة لكن مد الطبيعي جاء وحركتان بل إذا صماي يعني بسم الله الرحمن الرحيم صافي تاجي تري النبي صلى الله عليه وسلم يعني كجموس قبوسين ونضيد وتاجت النبي صلى الله عليه وسلم نضيد وأمثالها يوحي لمدة النبي صلى الله عليه وسلم صوتي سكو تاجت أو مدي كريم معه وكان وقع النبي صلى الله عليه وسلم يقف من إستاجة على رؤوس الآي آياتها مدحوا في إستاجة كما سبق سينا وصهر مرتين بيان وعدين في سينا وصهر سيدا سواء عضين ليبا آيات والباء ضمات كده في إستاجة يعني آيات آيات مدى بقبلت النبي صلى الله عليه وسلم آيات والباء ضمات كده في إستاجة معه وكان وحى أحيانا مرمر يرجع من العلية أيها صوته عكي في العلي تري ترجيع الصوت بمعنى ترديد هو يعني عناه إن صوتك الوعي العلي وقاب دنم أو خلاء ومركب بحيه هي اللي هذا الترجيع اللي هذا معنى ولو كيف دنقاكو يعني كما فعل سيد سميه وكل يوم فتح مكة ثمانين في مكان لفرنا يوكله والحال هو يسوي على ناقة هشي سأسب الفرنية يقرأ وأقرأ سورة الفتح وأقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأقرأ maalintii maka la furtay marka qof codkiisu nabigu sal lay slam suuradda ku celceliyey qiraa'atan akrin ayuu suuradda akhriyey layinatan oo jilicsan waqad xakaa wuba wuu jilay cabdullahi bn muqafal wuxuu jilay tarjiicahu nebiga celcelintiisii haakada sidan u jilay codka oo ku laalaabta yani xalqiga dhuunta meesha saa ugu laalaabta oo bixiya قاب نقنقشاء بحياء يا معنى ترجيع علينا وكان وفى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من أمره بتحسين الصوت صوت يعدت إن لغو قرحية في القرآن قرآن فيقول وحورنك النبي صلى الله عليه وسلم زينوا قرحية القرآن هنا قرآن في وحاك كفر حسان بأصواتكم عرسكين قرآن في صوتين كفر حية وانت هي الكرتان معايا فإن الصوت الحسن عدت قرحسني يزيد وكرديا القرآن قرآن كوحي وكرديا حسنا ونك سوى مرسو هرب قرآن كقرآن فهذا لو حقرق اسي كرديني عدت قرآن قرآن بوسي كرديني ومعناه وحوليه هاي خشوع وصل هاي عدت عن قرآن عدت قرآن خشوع بوليه وقرآن كالزياء وحقوق كرديا وروح بوزياد يا معنا طيب ويقول وحوليه النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس ذكر روح أهونا كان صوتا صودين بالقرآن قرآن صلوه صودين قرآنك ولغو صوديو روح أبو عد معانا ومعناها أبو عد قرحسن الذي يسوي إذا سمعتموه هذا مقشان يقرأ سوى أخرية مركز مقشان حسبتموه أد أم ليسان يخشى الله إن الله تعطل يعني وروح إلى أديس الخشوع بلا لا يمعنى ومركو قرآنك أخرية أد إسلاد هاي قلبي سوحة سكرة دريان أسأل كعب قراءة النوع عصو ثلاثة أبدا نوع في كم مغلق saasaa ugu cod quruxsan buu nabigu sal lay slam dad baa qur-aanka akriyo codkoodu quruxsanya laakiin qur-aankii uu noqonaya markay akriyayaan sidii wax taagtaagan oo kale sidii wax taagtaagan oo yani qalqalabsan oo kale oo taqriiban aan khushuuc iyo cabsi iyo midna beerayn midna beerayn laakiin dadka qaarkiiba waxaa jira markay qur-aanka akrinayaan aad dareemayso inay khushuuci ku jirto sawtkiisana khushuuc baa ku jirta qalbigiisana khushuuc baa ka muuqata sawtka ugu quruxsana qur-aanka lagu akriyo waa kaa maxaa yeelay faa'iidada uu bixinayo dadka dhegaysanaya ay ka faa'iideeyaan ka faa'iideeyaan ba waxay tahay muhiimadii laga lahaa quraanka akhrintiisa macna mid kamid طيب وكان وقع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مد أمر بالتغني صودين بالقرآن قرآن كان لغو صودين قرآن كإن عدك لغو قرحي ولغو صودين أمر ترى فيقول وحورين ترى تعلموا برك كتاب الله إله كتاب في صبر وتعاهدوه كور هيا التعاهد فاكفاجوه ذا ليس رواده ذا التعاهد فاكفاجوه فاكفاجوه مخرى يعني وأن كور هيا وقت دير هموغانين وي معنى وقت دير هموغانين وقت نوه كيديسا وتغنوا كصودية